allah u naxariistay genaraal cabdikariin yuusuf aadan dhege badan xabaanduulihii hore ee ciidanka milatariga dowladda federaalka soomaaliya ayaa ka mid noqday dadkii saaka ku geeriyooday hodheelka saxafi ee magaalada muqdisho kaasoo aroortii hore ee saaka salaadii subax weerar xoog leh lagu soo qaaday dadkii ka badbaaday musiibadaas oo si hoose ula hadlay raadiyo danan waxay sheegeen genaraal dhege badan marka uu maqlay daryanka iyo qaraxii hodheelka hortiisa ka dhacayay in asagu uu codsaday in uu weerarka uu galo dhinaciisa uu wax ka difaaco hodheelka waxaana la sheegay in qorigu ku dagaalamayey uu ahaa dabajeex saacado fara badana hodheelka gudigiisa ku dagaalamayey genaraal dhege badan ayaa waxa uu ka mid ahaa mas-uuliyiin fara badan oo deganaa hodheelka waxaana saaka asaga iyo dad kaloo fara badan ba salaada subax ay ku dukadeen masaajidka ku yaala hodheelkaasi gudigiisa waxaana jenaraalka waxa uu dagaalamaba la sheegay in markii dambe jenaraalku taariikhdiisu halkaasi ay ku ekeed oo hodheelka gudigiisa lagu dilay jenaraal dhega badan ayaa waxa uu soo aanbaxay xilligii dowladdii shariif sheekh axmed xilligaas oo loo magacaabay abaandulaha ciidanka milatariga dowladda federaalka soomaaliya xilligii shabaabku ay qaybo badan oo muqdisho ay xukumayeen orahdii dhega badan lagu yaqaanay waxay ahayd jid iyo jahaadeed oo uu kula dagaalami jiray dhaqdhaqaaqa al-shabaab oo uula jeeday dhega badan waxaa lagu sheegaa inuu ahaa nin geesi ah oo marnaba aana gabanin ciidamadii genaraal dhega badan oo howlgelin jiray oo si hoose ula hadlay raadiyo danan waxay sheegeen genaraal dhega badan in dhinaciisu xabaddu uu ka geli jiray iyadoo saraakiisha mararka qaar la sheego in xabaddu sheeda kore un ay ka maqlaan laakiin dhege badan waxa uu ahaa wuxuu u dhaqmi jiray sida askari hawshii dhinaciisa kaga jira oo kale asaga oo ahaa abaanduulihii oo dhan ciidanka milatariga xilligii uu xilka hayay genaraal dhege badan intuu xilka hayay waxa uu ka badbaaday isku dayo fara badan oo la doonayey in lagu khaarijiyo ha yeeshee waxa uu geeriyooday asagoo wax xil aana ka haynin dowladda hadda jirtaa aanay ku meel gaarka ahayn markii xilka laga qaaday genaraal dhega badan waxa uu degay magaalada kambala ee caasimada dalka uganda halkaas oo uu ku noolaa laakiin bilooyinkii dambe waxa uu ahaa dhega badan mid ku noolaa magaalada muqdisho deegaan ahaana genaraal cabdikariin yuusuf aadan dhega badan waxa uu ka soo jeedaa gobolada dhexe halkaas oo uu ku dhashay waxaana la sheegay ciidan ahaan inuu ku biiray xilligii dowladdii genaraal maxamed siyaad barre inkastoo darajo ahaan meel fog aanay gaarin laakiin jenaraalnimada ayaa waxaa la dallacsiiyey xilligii dowladdii shariif sheekh axmed genaraal dhegebadan dadka sida weyn u yaqaana waxay ku tilmaamaan inuu ahaa nin markii xabadda uu maqlo xamaasadiisu aada u sarraysay oo aanay marraba cabsi gelin allaha u naxariista genaraal dhega badan ayaa hadda waxa uu yahay marxuum naga hooseeya iyadoo carruur iyo xaasasba uu dunida kaga tagay